فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada qodobada aan caawa idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah nin xaaskiisa ku dilay degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho waxaan idin soo gudbin doonnaa xogta dhacdadan iyo wixii ay ka yidhaahdeen dadkii goobjoogaha ahaa barnaamijka qodobadiisa waxaa kaloo ka mid ah aqoon-yahan ka jawaabay hadal gundhig uu ahaa shirkii golaha ammaanka ee lagu cusboonaysiiyey ciidamada shisheeye ee soomaaliya markii uu fashilmay howlgalkii hore ee admis iyo amisom ma dhabbaa in hadalka qaramada midoobey ee ah in ay soomaaliya dowladnimadeeda sii kaabayaan waraysi ayaad ku maqli doontaan barnaamijka waxaad kaloo ku dhegaysan doontaan warbixin aan ka diyaarinay qaybta afaraad ee tixanaha geedigii gurguurte oo ay gordhow baahisay mu'asasada alkataa'ib waxaan meesha ka marnayn wararkii dunida iyo xubinta faa'iidada caafimaadka
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو
waa hagaag waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise dad badan ayaa ku shahiiday duqimo kala duwan oo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad yuhuudda waxay saacadii lasoo dhaafay ee maanta fuliyeen duqimo kala duwan oo ay ku beegsadeen deegaano magaalooyin iyo xirooyin ku yaala marinka goodoonsan ee khaza islamarkaanay ku sugan yihiin dad shacab bawaan waxba galabsan duqin subaxii hore maanta ka dhacday xidhada almakhaazi ee bartamaha marinka khaza waxay dadka ku shahiday gaadheen ilaa iyo toban ruux iyadoo ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale duqimo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka fuliyeen jabaaliya beit xanuun iyo xaafadda arnimaal ayaa waxay geysteen khasaare kala duwan oo shuhaada ayaa dhaawacyo iskugu jira konton ruux oo ka kooban bukaano barakacayaal iyo weliba shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay sidoo kale ku sheedeen xasuuq jamaaciya oo ka dhacay isbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada beytlaahiya dad badan oo tahriibayaalla ayaa ku dhintay dooni guqalimatay xeebaha dalka morocco dooni ku socdaalaysay xeebaha dalka morocco islamarkaanay saarnaya dad tahriibayaalla ayaa halkaas shil ku gashay wararka ayaana waxay sheegayaan doontan ay ku socdaalaysay xawaaro sare midaasna ay sababtay inay qallimato doonta warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in shilka doontan ay ku dhinteen lixdan iyo sagaal ruux oo shan iyo labaatan ka mida u dhashay dalka maali guud ahaan rikaabka saarnaa doontan ayaa lagu sheegay siddeetan ruux oo dhammaantood ahaa tahriibayaal jidka tahriibayaashaee ka soo bilaabanaya xeebaha mauritaniya iyadoo la siibanaya morocco sidaasna lagu galaya sbein ayaa loo arkay inuu yahay midka ugu khatarta badan adduunka ciidamada imaarada islaamiga afghanistan ayaa weerar culus ku qaaday fariisime ay leeyihiin ciidamada bakistan weerar culus oo ay qaadeen ciidamada imaarada islaamiga afghanistan ayay ku beegsadeen saldhigyo ay ciidamada dowladda bakistan ku leeyihiin xuduud baynaadka ay labada dal wadaagaan weerarkani oo cusla ayaa la sheegaya inuu geystay khasaare culus kaasoo ay ku dhinteen wax ka badan labaatan askar oo ka tirsan ciidamada bakistan weerarkan ayaa imaanaya kadib markii diyaaradaha dagaalka ee bakistan ay isbuucii hore dad shacabba ku duqeeyeen gudaha dalka afghanistan wasiirka wasaaradda difaaca ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in weerarkan lagu qaaday saldhiga ciidamada bakistan loogu argudayey dadkii ay dhowaan diyaaradaha bakistan ku beegsadeen gudaha afghanistan isla waddanka afghanistan qarax weyn oo geystay khasaare ayaa ka dhacay afaafka hore isbitaalka kaabul booliiska imaaradda islaamiga afghanistan ayaa waxay shaaca ka qaadeen inuu qarax weyn ka dhacaya faafkoor isbitaalka weyn ee ku yaala magaalada caasimadda waa waddankaasi ee kaabul afhayeenka booliiska imaaradda islaamiga afghanistan ayaa wuxuu sheegay in qaraxan uu subixii hore maanta ka dhacay waddada sheekh ziyaad ee isbitaalka weyn hortiisa martaa waxaan uu kadhawaajiyeenay ku dhaawacmeen qaraxaasi afar ruux horayda kuwaasuu dhaawacdooda sheegay inuu yahay mid fudud warbaahinta u soo xiganaysa dadka deegaanka ayaa waxay sheegtay in qaraxani uu hamidaad u culus laga maqlay deegaana hoos yimaada magaalada caasimadda ee kaabul ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxani booliiska imaaradda islaamiga afghanistanna ma aysan xusin cidda ka dambaysa xukuumadda moscow ayaa ku dhawaaqday inay soo riday diyaarado aad u fara badan oo ay yukrain dalkeeda ku soo weerartay ruushka ayaa maantaoo sabti a ku dhawaaqay inuu burburiyey daraasiin diyaaradaaan duuliya lahayn oo ay leedahay dowladda yukrain kuwaasuu xalay dul marayay qaar ka mid ah gobollada dalkaasi xilli yukrain ay xaqiijiseen boqolaal weerar uu ruushka la beegsaday gobolka suburshi wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa waxay sheegtay in nidaamka difaaca irka uu soo dhiday konton iyo lix diyaaradood oo laga leeyahay dalka yukrain oo ay ku jiraan koo iyo toban diyaaradood oo dulay haabayey gobolka bologred siddeed iyo labaatan ka mid ah diyaaradaha naanduuliyaha leyn ee lagu soo riday gobolka fronij ayaa lagu doonayay in lagu weeraro saldhigga ciidamada ruushka ee gobolkaasi halka toddobiyo toban diyaaradood oo kalena lagu soo riday gobolka rostof dagaalka u dhexeeya labadan dowladood ayaa weli halkiisa kasii soconaya iyadoo aysan tanaasul sameynaynin mid ka mid ah labadan dowladood wararka caalamka dhegeystayaal caawa waanaga inta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan sii tallaabsanaynaa intii maanta la socotay wararka idaacadda ururka la baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ansixiyey qaraar qabyo ah oo lagu sameynayo howlgal beddelaya ciidamada admis kaasoo loo bixiyey howlgalka taageerada iyo xasilinta midooda afrika ee soomaaliya ee loo soo gaabiyo eusam qaraarkan qabyada ah oo ay dowladda ingiriiska horboodisay ayaa waxaa meelmariyey shan iyo toban xubnood ee golaha marka laga reebo hal dowlad oo ka aamustay oo ah maraykanka shirkan ayaa ku yimid si cagajiid ah waxaana uu dhacay iyadoo maalmo un ka harsan yihiin xiliyadii kama dambaysta ahaa ee ku ay ka howlgalka admis oo ah soddoniyo kowda bishan sii dhammaanaysa ee disembar golaha ammaanka ayaa waxay sheegeen in arrintan ugu dan leeyihiin dhismaha dowladda federaalka iyo la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada haddaba aqoon-yahaan doctor suldaan maxamed garyare ayaan weydiinay su-aasha ah arrintaas dowlad dhiska ma dhabbaa wuxuuna ku jawaabay horta nin ogin nima ogeynba soomaaliya dawlad looma rabo wax dawlad la yidhaahdo oo loo rabaa ma jirto tii ugu dambeysay shuuciyada ahayd oon diinta ku dhisnayn baa la dumiyey wixii ka dameeya gangis iyo warlord iyo casriyayaal iyo baarashalayaal iyo sparooley baa dalka haystay markii nimankan ay soo baxeen culimadahay oo labada kun iyo lixdii maxaakiimtii iyo walaalaha muslimiinta ah intaan shaydaankii ummadda lugoyn oo uusan raacin gaalada shariif la ohan jiray dadka soomaalida ah dawlad looma ogoleyn afkan lagama sheegi jirin warlorka hadda oo magac dawlad la sheegayo baa loo tegi jiray meelahay kala joogjoogaan ama garowe ama hargeysa ama kismaayo ama walba ama xamar iyo qeybaheeda kala qaybsanaa markii xamar la mideeyey oo airbortka degadi la furayna guud dhowr afarkaas boqol kun iyo sideed ka badan baan filaya inay yihiin oo xabashiyaa soo galay waana la dagaalameen marka ilaa hadda waxa uun lala dagaalamaya waa nimanka un dagaalamayo oo unitka oo iyagu jira oo ka gudbay nooca qabyaalada islaamnimada ka sugan nooca qabyaalada oo nidaam yeeshay lamana ogola wax nidaam ah oo ka sarreeya qabyaalada beenta dadka lagu lugeynayo iyagana lama heshiis iyo waatad garanaysa cadaado iyo dhuusamareeb oo wax boqol kiimanta ka ka jira in laba maamul laga dhisay kuwa garawa jooga hadii loo dano waa la isku dirayaa laakiin waxaan la isugu dirayn hal meel baa laga xukumaa hadday soo baxdo amardiida midkan loo sameynaya kuwa kismaayona waa lamid kuwa baydhabana waa lamid kuwa beledweyne iyo waxa lamidana waa lamid marka meesha u arkaan amarka in amar laga diidana qalaasay ku furayaan habashida iyo ethoobiyaanka iyo kenyaatiga iyo nimankan u n ta ujooga wax kale ma joogaan waxaan la ilaalinayaana waa jiritaanka kenya iyo etoobiya ee soomaaliya dawlad looma rabo ciidan looma rabo hataa inay qabyaalada gudbaan looma rabo hataa inay hadda wax aada loo eedeeyo bal firidada caydaha ay fidanayaan nimanka wasiyadan xaaraanta ku dhisanaa soomaaliya ku hadlaan uma badankood inay gaalada qorto ama xabashi af soomaaliya baratay aan muslim ahayn marka un wax nidaam ah oo jira wala xataa diinihiisa ku dhisnayn soomaaliya loo diidan yahay loomana ogola taasaan lagu mashquulinayaa taa way tan keenaysa marka inaan maaragtay dawlad loo dhisin waxaan dawlad ahayn hadafka u weyn waxa weeyaan oo meel walba miis kala siinaya shabaab ma la dagaalamaya qabyaaladana ha la xoojiyo labada mashruucun baa hadda nimankan lagu gadaya ha fahmaama iyo fahmin ciddii fahmaysa waa ka tashatay ciddii kalena waxaan rajeynaya hadday fahmi wahay ilahi haduusan una qorin ilaah kuwa meelada wajeeyo doctor garyare madaxda dowladda federaalka oo sanadihii u dambeeyey hadalhayey in soomaaliya ay ka dhici karaan wixii afghanistan ka dhacay ayaa waxay sheegayaan in iyagu qaramada midoobey ka dhaadhiciyeen qorshahan cusub arrinkaas ma dhabbaa horta waxaani maamulo dad maaha oo hadday xishoonayaan waxaa ma tageen sababto ah soomaalia waxay tahay ninkii keyrkii loo xiro soo qoyso kuwii shalay laga cayrsheegay ogyihiin meeshay ku dameeyeen mid carabaha ku dhinta mid africa ku leeleersan mid cararay mid meesha waardiyahakaayo ama daroolkaayo tagsiilaayo dadka ku sheekeyna inuu benefesia ku noqda hataa intaa ku maarata quus qaadan maayaan sidaa la-aligeed waxaa la yidhahdaa markii laga hadlayo qofku wax isaga hadaafo sida carruurtii lo-da baa la yihahdaa tusaale loo soo qaataa diliga ciyey markaas maxaa wuxuu yidhi xoogga iyo raganimada iyo mas-uulkaan kahay lo-da ayaan u ciyey si cidaa ka dalciya wuxuu yii isna baac or maxaa noo ciday anna waxaan u ciya buu yidhi caanaha iyo haybada iyo naasaha igu yaallay carruurtaan koriyay weel yar ama weyn ayaa iyaduna cidabaaliy ama isaguna ciyay weel yar markaasi adiguna maxaad u cidi lo-duba waa cidabiy marka nimankan uun idaacadaha waxay ka maqleen iyo u n waxay ku sheegaan iyo waxaa gumaysiga waxay ka maqleen shabaab baa argixisa shabaab baa lala dagaalamaya nimanka islaamiyiinta intaasay maqleen marka intaasay ku suuqtagayaan maaha ajende iyo siyaasad iyo qorshe iyagu ay shabaab kula dagaalamayaan ama kaga hor imaan karaan ama qadiyaday shabaab kula dagaalamayaan oo ka dhacaysaa ma jirto marka taasaa keenaysa inay ajenda lahayn oo isaga dhawaaqaan gaaladuna waa og tahay ama reer galbeedku waxayna macnuha sameynin waxba ayaan keenin maalin walba kaarkiisa la isticmaalaya dabeedna waa la tuuraya dadka shacabka ee maaska ay iska dhaweyn tahay masaakiintaayo qaarna ka tashadeen qaarna ayan weli ka tashan unbaa la welinaya maaha nimanku waa inay ku sugtaan waxa wax kaloo suuqa la tegi karaan ma jirto hadda caalamka waxbaa lagu qabsadaa waagan waxaa loola jeeda qofku waa communisan marba waxaa loola jeeda qofku waa maaragtay waa nasiisan hadda waa mashruuc jira mashaariicdaasaan iska maqlayaan mooyaane waa qorshaha talagalah oo iyagu ay meel geyn karaan ama qorshe geyn karaan ama iyagu heshiis iyo nabad ka keeni karaan ama colaad ku abuuri karaan oo nimankaa ku aadan ma jirto
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag qodobo kale ayaa nugu soo maqan balse markan alkataa'ib ayaa baahisay qaybta afaraad ee tixanaha geedigii gurguurte guul mise gabi dhacleyn waxaana warbixintan inoogu diyaariyey wariyaheenna mahad cubeyd cali
بسم الله الرحمن الرحيم
geedigii gurgurtee guulmise gebi dhaclayn oo ah taxane looga hadlayo gulufkii uu laba sano ka hor xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo natiijada ka dhalatay ayay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib baahisay qaybtii afaraad ee taxanahaas xalqadan waxay alkataa'ib ku soo bandhigaysaa kadib guuldarradii militari ee uu xasan sheekh ka soo dhaxlay furimaha dagaalka qaabka uu la falgalay mashaakilkii soo food saaray dowladdiisa iyo sidoo kale dhibaatooyinkii soo wajahay waddanka sida abaarihii kol hore xasan ayaa xilka qabtay iyadoo dalka soomaaliya uu wajahayo abaaro daran saasoo ay tahayna iska daa inuu gurmad dadka u sameeyo ee waxa uu dalka iyo dadkii tabaaleesnaa geliyey dagaal iyo colaad ba'an waxayna falanqeeyayaal ka soo muuqday filimka sheegayaan in shisheeyaha soo dagaalgeliyey xasan ay iska indhatireen afar meelood hal milyan oo ruuxoo soomaali ah kuwaasoo ay abaar daran haysay taas beddelkeedana door bidaan inay duulaan ku soo qaadaan shacabka soomaaliyeed dadka rayadka ah ayaa noqday dhibanayaasha ugu horreeya ee gurtay midhaha qaraar ee gulufka xasan sheekh waxaana abaarihii iyo dhibaatadii haysatay uga sii darnayd duqaymaha wuxuushnimo oo ay fulinayeen diyaaradaha maraykanka iyo turkiga ee oggolaanshiyaha ka helayay dowladda federaalka muuqaalka ayaad ku daawan kartaa raadadka iyo dhibaatada ay geysteen duqaymaha wuxuushnimada ah ee ay shishayuhu ka fuliyeen dalka iyadoo aad arkayso carruur yaryar oo lagu dilay duqaymaha indhola'aanta ah ee ay tuurayeen turkiga iyo maraykanka iyadoo ay taasi jirto ayuu xasan sheekh isagoo doonayaa inuu iska leexiyo caradaa dadka sheegaya inuu u tugsi tegay dowlado shisheeye wuxuu wejigabax aan la suuraysan karin kala kulmay dowladda yuganda baadariga dalkaasi maamula ee yuweri museveni ayaana xasan u sheegay inaysan waxba u haynin una dawarsi tago imaaraadka iyo qatar If it is a question of weapons, we can buy them and, and, and give them. Uniform, we can, bu- we can buy. Even food, we can share. but what we cannot manage is salary.
haddii ay su-aashu tahay dhanka hubka wax waan u iibin karnaa tuutana waan siin karnaa xitaa cunto waan siin karnaa ama waxa aan cunayno ayay gacanta nala gashan karaan balse arrinta aanan xalka u haynin waa dhanka mushaarka ma awoodno mushaar bil walba ah oo la siiyo ciidan sidaasi u badan sidaas daraaddeed marba haddii aad mushaar ka hadlayso waa inaad aaddaa imaaraadka iyagu mushaarka hal bil ha ku siiyaan kadibna qatar ha ku siiso kadibna ma ogii turkiga ama meel kale ka raadso xasan sheekh ayaa markii uu dalka ku soo laabtay wuxuu sheegay inuu soo helay ballanqaadyo lacago lagu siinayo dowladdiisa oo ay shisheeyuhu bixiyeen balse taasi ayaa ahayd mid xaqiiqda ka fog sidaba ay caddeeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dowladda soomaaliyeed ma haysato bajetka baarlamaanka la geeyey sagaalka boqol oo milyane toban doolar oo dowladda soomaaliya ka imaanaysa oo gargaara ma jiro sagaalkaas milyane aa sheegtay iyo lixda boqol oo imaaraadka yimid basaa ku jiro inta kale mishaar ciidan mishaar baarlamaan eh, madaxtooyo eh, golo eh, ra-iisul wasaare xafiiskiis baarlamaan eh, shaqaalaha rayada eh, waxyaalahaas kale ay ka buuxaan ay ku jiraan iyo wasaaradaha wax la siiyo qoondaha saasay ay ku dhisan tahay Eh, mid saddexaad waxay ahayd in xataa wixii yaraayo gargaaro oo dalka soo gaaray inay caqabado la kulmaayeen maamulada khaasatan waxa aada looga cawdo waxaa waaye dowladda federaalka ah dhinaceeda Eh, oo la leeyahay eh, raashin gargaar u yimid hala canshuuro oo canshuur dhaaf aan la ogolayn la xayiraayo la caqabadaynayo iyadoo lagu marsiyoonayo dowladnimo iyo waxaa jira iyo waxaadan aada u fahmi karin runtii kuwa ogtihiin gargaaray qadar keentaa oo konton tan ahaa laba bilood ku xayirnaa eh, garoonka diyaaradaha oo shirkadda faafuuri ay nagu soo da- dowladda soomaaliya kusoo dallacday saddex boqol oo kun oo doolar oo baqaarkii ay yaaleen kelidiisa ah
musuq maasuqa oo astaan u ah dowladda federaalka ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha uu tooshka ku iifinayo muuqaalka alkataib isagoo soo bandhigaya heerka wax isdabamarineed ee la degay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh arrinta la yaabka leh ayaana ah in xasan shuruudaha uu xilalka ku bixiyo ay ka mid ahayd inuu qofku aflagaadeeyo wixii ka soo horjeeda madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh sidiisaba kuma xusho dalkan yaa dad dan u ah yaa shaqadan yaqaan waxaa kuma xusho yaa saaxiib ila ah ama yaa si kale iigu dhow eh, wax saasoo ku xushaa marka intaasna waxaa soo gelaya de kuwii dadka ugu musuq maasuqa badnaa waagii bilowgii markuu madaxweynuhu qabtay xilka wuxuu siinayay qof kasta uu ogyahay qofka iska soo horjeedan inuu caayay dhammaan xilalku saa ku bixiya waa boqolaan shardigu wuxuu ahaa hebel ma cayda markaasa waxaa la arkayay dhalinyaro yar oo hadda boodhka iska jafaysa oo dad caayaysa dhalinyaradu maaha xumaan waxay qofka u caayayaan waxaasan haydin arko oo xil haydin siiyo xasan sheekh oo keliya kuma koobnaa musuq maasuqa iyo wax isdabamarinta balse waxa ay gashay laan weliba oo ka mid ah dowladda federaalka madaxda wasiirada iyo xildhibaanada ayaadna arkaysaa iyagoo si cad warbaahinta horteeda uga faanaya musuq maasuqa ay samaynayaan
ninka ugu sokayan waxsiina ninka qaraabadeeda waa anig haddaan kuu sheegaa haddaan u heli kar meel waa bisaraaxa bogta waxaan rabaa mogta inaan inaan inaan si saraaxa isaga hadlaan waxa adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga berri markaa talada qabsatid waxa adigu adigu samayn lahayd haygu eedayn aniga hadda tobanka ee la magacaabay kuwo kale haddaan boos u helan waa siina oo qaraabadeeda ah. haddaan boos u helo ninkan soo geridhe maa ya meeqa jaaraan askar kuu qoray sheeg hadal intii askar ahaad adiga ay soo qorin magacaan meeshuu igu yimid aa idiin sheega ninkan askariyuu rabay labaatan jirow igu yimid nin leelkasa reer bahashi ah yaan buriyey asigaan ku qoray beentay miya haiga duubin had haiga duubin taas asigaan ku qoray ya haiga duubin taas asigaan ku qoray ya
arrinta kale uu xasan ku kacay intii laga sugayey wax u qabashada dadka tabaalaysan waa xaraash ka khayraadka ummadda soomaaliyeed dhulboobka iyo barakicinta xaddaafka ah ee uu ku hayo bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho meesha waxaa ka dhacay gumaad shacabaa ka dhacay hanti maguurtaha la burburiyey waxaa la dilaa dad maata gobolaha shabaqla lagu haystaa sa salaad inay dukadaan loo diiday intaasaa ka dhacday weeraraa lagu soo qaada shan degma shan saldhigaa soo weerarta shan saldhig hal qof oo la siiyey dignina ma jirto wuxoodu waa la bililqaystay dadaa dukumentiga dhulka looga xaaqay asma dhulka la bixinaa dhulka la gelshay gobolaha in taaga maagaa laga qaata asaa la jeexjeexay asaa la yidhi dukumenti dhulkan kama jira xoogaa ka jira إسلام وولي عدالة بارمنا عدالة بارمنا
ayaga dhanba tuuga ah ayuu jagooyinkii inta u dhiibay madaxweynuhu diyaarad buuba iska saaran yahayba xilkii baawarkii iyo lacagtii baan isku darsaday haddana dhulkii baan dhacaya waxa uu heshiisyo tirabeel ah la galay dowlado kala duwan oo shisheeye kuwaasoo halis ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed xamse cabdi barre ayaana xaqiijinayaa in ay galeen in ka badan konton iyo toddoba heshiis oo lala saxiixday dowlado dana kala duwan ka leh dalka waxaana ugu halis badnaa heshiiskii xabashida lagu siiyey badda soomaaliya iyo kii turkiga loogu baylahiyey khayraadka waddanka marka laga yimaado duulaanka uu xasan sheekh ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah wuxuu muddada uu xilka joogo dalka dhexal siiyey dagaal beeleedyo aan dhammaad lahayn laga soo bilaabo waqooyiga ilaa koonfurta dalka ayayna maanta si isku mid ah uga hurayaan dagaalladaas halka ku haya aanada qabiil halheeskii beenoobay ee soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah ayuuna u beddelay colaad iyo kala fogaansho waxaa la sheegaya shaqaaqo ka socoto degmada buurhakabo runtii nasiib darro aada u weyn waaye waxaan weligay maqlayna maaha waxaan ahay xildhibaan soomaaliyeed xilalka qaranka meelo badana ka soo qabtay ilaa heer wasiir waxay ii dhiman waa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waxaan rabaa oo kale inaan beeshii aan ka dhashay ama aan matalayey laga dilay aan ugu baaqo dee lagama laan dheeraysne tallaab qaad oo wiilkii wiil u dil saasaa af ballaaran ku leh asagii haddaad weydo walaalkii la dhashay u dil
fowdadu waa jirtaa dalka waana imaanaysaa muddana way sii jiraysaa qabiilka raasgamboori degan iyo qabiilka loowi caddo degan wax ka dhexeeya ma laha afkaa ka dhexeeya soomaalinimada xeer kama dhexeeyo dhaqan kama dhex wax ka dhexeeya ma laha dib u doorashada xasan sheekh waxay dhanka kale fursad hor leh u ahayd yuhuudda iyo maraykanka waxaana dhacay dabaaldegyo ay dhigeen oo ay ku cabbirayeen sida ay ugu faraxsan yihiin soo noqoshadiisa safarkii ugu horreeyey ayuuna xasan sheekh ku tegey dalka imaaraadka carabta oo ah dowlad u ololaysa caadiyeynta xiriirka yahuudda dowladda imaaraadka tiirarka ugu waaweyn oo aan ku taagannahay la dagaalanka argagixisada waaye imaaraadka dalka xukuma waa loo saxeexay madaxweyne waa u saxeexay maxaa loogu saxeexay badda inay ka soo geli karaan cirka inay ka soo geli karaan dhulka inay ka soo geli karaan waxay rabaan inay xiri karaan waxay rabaan inay dili karaan dhibaatada ay geystaan oo dhanna waxba looma raaci karo heshiis toban beesh ah baa loo saxeexay oo aad arkayso inuu kaab yahay oo aad inuu khiyaano yahay waxa uu xasan sheekh dowlad u aqoonsaday kayaanka sahyuuniyadda ee xoogga ku haystaa dhulka muslimiinta falastiin isagoo horay dhulka soomaali galbeed si gaar ah magaalada jigjiga u sheegay inay xabashidu leedahay etoobiyana ay kala dhexayso amni iyo wada noolaansho etoobiya annagana toddoba boqoloo sano colaad ah oo dagaal ah taariikh ah ayaa naga dhexaysay taariikhdii waxaasi waxay soo socota waxay ku soo gabagabowday kun sagaal boqol iyo sagaashankii derisaan nahay hal optionaan leenahay inaan wada noolaano oo nabad ku wada noolaanaan leenahay maantana midda aan ka shaqaynayno waa middaas ayagan ay nagala shaqaynayaan
alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum dirir inay idinku wadaan ma daynayaan xataa yawruduukum can diinikum in istataacu ilaa diintiina ay idinka celiyaan dagaalkooda wuxuu dhammaanayaa maalinta idinka rishtaameeyaan maalinta islaamka idinka saaraan waxay rabaan baa idin saaraane maalintaasay dagaal idinka dayaan waayo qof dhintay waa qofka haddii islaamka laga saaro maanta waxay lagu ridoobayaan faraha ku hayna ilaahay hanaga badbaadiso ummadeenna waa inay aayaadka alla dhegaysato waa inay axaadiista nabiga calayhi salatu wasalaam dhegaysato waa in haddaba taariikhdii ummadda muslimkaah aan dib u jallaacno dhammaanteen walaalayaal maanta tareenka riddada iyo islaamka baxana la saarowhaya way muuqataa madaahirteeda iyo muuqaaladeedu maanta aad bay u muuqataa
فخور بإسلامه فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
nin ayaa xaaskiisa ku dilay maanta magaalada muqdisho balse inta aan dhacdadaas idin soo gudbin waxaad ku soo dhowaataan xubintii faa'iidada caafimaadka oo uu halkan ka soo jeediyo doctor maslax oo ka tirsan isbitaalka guud ee kunyo barrow
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إيه إن شاء الله تعالى عاوة وحنقاردينا حلقاتيني إيه نوصو صعودي أما حلقات كيني نوصو صعودي إيه عاوة وحنقاردن دونا حلقات كيني نوصو صعودي oo ahaa ee ka sheekeynta ama ka warmidda ee faytamiinaadka ee noocyadooda kala duwan ee waxaan soo qaadanay ee noo soo socday ee kuwa ku milma biyaha ee si gaar ah ee faytamiinada ee b groupka ayaa noo socday caawa waxaan qaadan doonaa xalaqadeen insha allahu taala vitamin b five oo loo yaqaano bantothenic acid loo yaqaano ee runtii vitamin b five wuxuu ka mid yahay faytamiinada ku milma biyaha b vitamins ama vitamin b groupska ayaa loo yaqaanaa runtii waxay kaalimo waaweyn ka qaataan isticmaalka jirka dufinta iyo brotiinka inay mataqaana jirka ka caawiyaan ayay kaalimo mugle ka qaataan sidoo kale horumarka maqaarka iyo tinta ayay mataqaana kaalimo waaweyn ka qaataan iyo habdhiska neervaha ama systemka neervaha guud oo qofka uu ku shaqeeya ayay kaalimo waaweyn ka qaataan faa'iidooyinka gaarka ah marka oo laga heli karo vitamin b five ama bantothenic acid maxay tahay caaw insha allahu tacaala b five wuxuu kaalin mugla uu ka qaataa caawinta inuu soo saaro energy oo u bedelo sokorta ama mataqaanaa qofka uu siiyo ama isticmaalayo sidoo kale wuxuu kaalin mugla uu ka qaataa inuu soo daayo energyga kaydka ah mataqaanaa oo mataqaana loo keediyey sida dufanta oo kale loo keediyey inuu soo saaro taasoo muhiimadeeda ay tahay inuu islamarkaasna haddana abuuri karo kayd kale uu samayn karo sidoo kale wuxuu kaalin weyn ka qaataa soo saaridda red blood cellska cunugyada casas ee dhiigga kuwaasoo qaada oxyginta ee jirka siiya ayuu soo saaraa sidoo kale wuxuu soo saaraa hormonada xagga la xiriira sexka ama jinsiga la xiriira ama qanjirada ka yimaada ayuu aada u soo saaraa sidoo kale wuxuu daaweeyaa ama uu u fiican yahay nabraha wejiga ka soo baxa sidoo kale tinta ayuu daryeelaa maqaarka ayuu daryeelaa iyo aragga ayuu si guud u daryeelaa sidoo kale wuxuu soo saaraa colesterolka inuu mataqaanaa balance gareeyo hadduu balanced yahay hadduu imbalanced yahayba inuu mar kastaba uu la falgala dheefshiidkiisa iyo metabolismkiisa sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa bogsashada maqaarka jiran inuu kaalin weyn uu ka qaato ayuu ayuu ayuu aada ugu maaragtay firfircoon yahay sidoo kale romatismada ku dhacda dadka da-da ayuu kaalimo waaweyn ka qaataa aada ugu fiican yahay isticmaalkiisa sidoo kale neervaha si guud dadka qaba ayuu kaalimo waaweyn ka qaataa ayuu aada ugu fiican yahay neervaha mararka qaar wuxuu sameeyaa dhismaha jirka ayuu qeyb weyn ka qaataa ama unugyada jirka b five aada iyo aad buu ugu yahay maaragtay waxtar badan sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa dhismaha selska ama unugyada inuu mataqaano uu dhiso oo kor u soo saaro ayuu mataqaana ka qayb qaataa meelaha marka aan ka heli karno sourceka vitamin b five laga heli karo waxaa ka mid ah fresh vegetables-ka dhammaan khudaarta oo freshka ah ayin kanat ayaa laga helaa nafaqooyinka noocyadooda kala duwan oo nutritional yeast la yirahdo kuwa khamiirka ah dhammaantooda waa laga helaa waxaa laga helaa oo ukunta ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa vitamin b five beerka ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa dalagyada qaar ka mid ah ama miraha khudaarta ovakaadaha oo kale ayaa laga helaa iyo peanutska waxaa loo yaqaana digirta ayaa laga helaa iyo mataqaana lowska iyo waxyaalaha la midka ah Eh, waxaa kaloo laga helaa dhammaan eh, hilibka cad sida eh, na- hilibka malayga hilibka digaaga iyo dhammaan hilibka cad waxa la isku yiraahdo ayaa laga helaa Eh, sidoo kale eh, na vitaminkan waxaa laga helaa eh, khudaarta eh, gaarka ah sida bataataha oo kale iyo mataqaanaa eh, na eh, lowska eh, khaasatan aad iyo aad uu hodan ugu yahay Een, ah, calaamadaha marka vitamin b5 hadduu yaraado qofka uu dareemi karo eh, maxaa ka mid ah si guud waxaa ka mid ah xagga neerfaha qofka inuu xanuuno ka dareemo oo neerfa xanuun inuu dareemo oo joogto ah Eh, xagga dheefshiidka inuu ka dareemo eh, culeys joogto ah inuu ka dareemo Eh, tinta oo qofka uu ka dareemo inay soo bixi weyso ama ay gogo'do xagga tinta eh, dhibaato uu qofka kala kulmo Eh, qofka inuu dareemo nasasho la-aan joogto ah oo jirkiisa uusanba nasanayninba si kastoo u nasto jirka uusan ka dareemaynin inuu nastay Eh, sidoo kale calool xanuun joogto ah qofka inuu arko Eh, madaxa oo xanuuno si joogto ah Eh, qofka uu dareemo oo daal iyo xanaag uu dareemo Eh, hurdada oo dhibta oo mataqaana ama uu dareemo raaxadar si kasta oo u hurda qofka eh, kaanama asoon hurdin uu mar kasta uu dareemo hurdada oo yaraata eh, labalaba iyo matag qofka inuu dareemo Eh, ama cuntada uu ka taga marka dambe Eh, murqa xanuun inuu dareemo Eh, kabaabiyo joogto ah qofka inuu dareemo Eh, gacmaha iyo lugaha oo mar kastaba oo qofka gubta ama kuleel uu ka dareemo joogto ah een, awoodda immunityga ama shaqada awoodda ama difaaca jirka inuu hoos u dhaco qofka oo hoos u dhac weyn uu dareemo tabardari uu si guud uu dareemo intaas ayaa la arkaa Eh, hadduu yaraado marka vitamin b 5 ka eh, calaamadaha marka eh, b 5 overdose haddii qofku uu isku badiyo vitamiinkaas muxuu dareemi karaa sidoo kale wuxuu dareemi karaa hadduu isku badiyo murqaha iyo kalagoosyada oo xanuun joogto ah qofka uu ka dareemo een, in qofka sokorba ay ku dhacdo ee, noocyadeeda kala duwan type one type two inay ku dhacaan ayuu khatar u yahay ee, dhuunta qofka oo xanuunta ee, dhuun xanuun joogto ah inuu isku arko ee, madax xanuun joogto ah inuu isku arko warwareer joogto ah inuu isku arko qofka ee, caloosha oo xanuunta qofka inuu isku arko caloolo fadhi ugu dambeyn inuu isku arko iyo jirka oo falcelin sameeya oo nafro joogto ah iyo mataqaana culeysyo badan oo qofka uu ku yimaado ayuu isku arkaa Ee, qiyaasta marka ee, laga qaadan karo vitamin b 5 mar haddii aan soo sheegnay dhammaan ee, faa'iidooyinkiisi iyo dhibaatooyinkiisi aan soo sheegnay marka maxaan ka qaadan karnaa marka caruurta marka aadka u yaryar infantiska loo yaqaano ee, marka ay dhashaan ilaa halka sane ay ka gaaraan waxay ka qaadan karaan hal dhibic sideed miligram berday maalintii inay ka qaataan Ee, caruurta halka sano ilaa saddexda sano waxay qaadan karaan laba miligram maalintii inay qaataan Ee, caruurta afar sano ilaa sideed sano waxay qaadan karaan saddex miligram berday maalintii inay qaataan Ee, haweenka waaweyn oo qaangaarka ah waxay qaadan karaan shan miligram maalintii inay qaataan Ee, ragga sidoo kale qaangaarka waxay qaadanayaan shan miligram maalintii Ee, haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya way kaga baahi badan yihiin dadka kale caadiga ah waxay u baahan yihiin inay helaan maalintii toddoba miligram ayay u baahan yihiin aad iyo aad aa u mahadsantihi
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay fal argagax leh nin ayaa xaaskiisa ku dilay degmada xamar jajab waana dhacdadii labaad oo sanadkan ka dhacaysa degmadaas goobjoogayaal ayaa guriga uu falka ka dhacay kula hadlay saxaafadda intaan arrin aan ka faalloo karna ma ahan waa arrin aad xanuun u xanuun badan Een, waa taariikhdii ugu xumeed sanadkan gudaheeda waa tii tii koowaad oo sidcali ahayd bisha koowaad san, isla sanadkan labada kun labaatan iyo afarta Een, midaanna waa midii labaad oo isla labada kun labaatan iyo afarta ee, labiyo tobanaad waa mid xanuun badan Een, hooyo soomaaliyeed oo maanta qalad weyn laga galay nafteedana lagu gooyey Een, intaasaa ka codsanayna haddaan arkay meydka in midi inta ugu surneyd oo ku laabneed iyo xawadka korkiisa inay ka dhaawacneed marka intaasaa aragnay xaafadda ka dhacday geeri naxdin leh taasoo dadka dhan oo ka wada sheekeynayaan waxaana saakay nafta la mootiyey maamo xaafad degneed ee hooyadoo isku dhaceen ninkeedii saakay anigoo iskool socdaa meesha maraayo waxaa arkay gurigoo la buuxo kabacdi markaa tagay gurigii markaa galay eh, waxaa arkay maamadii oo meel daanka iyo mindi u taagan tahay iyo dhaawacyo badan oo jirka soo gaaray horta eh, kabacdeen horta wejiga dhagax ka saarnaa markaa tegeyne dhagixii marka laga qaaday waxaa aragnay daanka oo mindi u taalo إنا إلى إلى إنا إلى راجعون قرب العين أنا دقي قرب ما ذا أنا قليه
arkay meedka in midi inta ugu surneed oo ku laabneed iyo xawadka korkiisa inay ka dhaawacneed marka intaasaa aragnay cadaalad cadaalad inaan rabnaa cadaalad ilaah ka rabnaa hore caloosha ka jeexay laba jeer ugu dhuftay maashkuu ka jeexay uu ka geliyey xariira u dhimatay mowtulfajar waa tanoqleed Een, xaafadan waxaa ka dhacay arrin la yaab leh Een, cid oo daal ku yahay deganayd baa odaygeeda wuxuu sameeyey islaantiisii buu mataqaanaa nafta dhaafiyey madaxuu m- macnaha u- ma- u bireeyey marka een, gabadhii hadda midkeedii waa la qaaday c a d aa la geeyey asagiina mataqaanaa ma- mana cararin meelna ma aadin wuxuu sameeyey markii arrintii la ogaaday buu wuxuu yidhi gabadhii meydkeeda qolkaana ku jiraa marka arrintaasaa dhacday waa arrin xanuun badan Een, insha allahu tacaala hadda ka horna mid waa mid hore dhacday oo mataqaanaa ay ahayd tii dabka tanna waa tii labaad tana weliba iska- sii xanuun badan marka haa caruur way lahayd shan caruur ay lahayd Een, gabadha ee magacii foosiyaal dhahay aan filayaa marka insha allahu tacaala een, een, ilaahay ha u naxariisto gabadhaas Een, insha allahu tacaala ilmahaasna waxa waaye way noolaanayaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي